kooxaha axmaarada ee fano ayaa sheegay in weeraro ballaarna ay ku qaadeen saldhigyo dhowr ah oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda itoobiya waxay kooxuhu sheegeen in magaalooyin dhowr ah ay ka fuliyeen weerarada kuwaas oo ay ugu horreyso magaalada gojam halkaas oo ay ku laayeen ciidamo badan dowladda itoobiya ayaa dhankeeda goordhub baahaysay maxaabiis iyo hub ay sheegeen inay ka qabsadeen maleeshiyaadka fano ciidamada fano meelaha ay weerareen waxaa ka mid ah minjashekura taas oo askarta dowladda ay ku lahaayeen xero ballaaran fano ayaa dowladda itoobiya ku eedeysay inay burburiyeen kiniisad ay dadka kirishtanka ah cibaadadooda baadilka ah ay ku gutaan dagaalada ka socda gobolka axmaarada ayaa sii kordhaya marba marka xigta kuwaas oo geysanaya khasaarooyin aad u fara badan marka laga hadlayo dagaalada tooska ah waxaa dhinaca kala curyaamay dhaqaalihii gobolka iyadoona si ba-an uu u saameeyey waxsoo saarka sida beeraha iyo ganacsiga noocyadiisa kala duwan xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed ayaana iska cabin lahaa ciidamada fano kuwaas oo la wareegay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalooyin muhiim ah